Somali waa mid wawliyomayra watana weeyo meelbay ka wadatay idigay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskaxiyo aqoon maka maarantaa idigay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskaxiyo aqoon maka maarantaa
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maalin wanaagsan dhammaantiinba nabad kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka oo hadahan oo kale aad ka maqashaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subax sabti ah taariikhduna waxa ay ku beegan tahay toddobada bisha koowaad sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka barnaamijka faaqidaada qodobada kusoo qaadi doona hadduu ilaah yidhaahdo waxaa ka mid noqon doona dulaadka magaalada kismaayo duulooyin dhaca muddooyinkan waxaa dagaal uu ku dhex marayay xoolo dhaqato iyo maleeshiyada argagixisada ah oo isku dayayey in xoolahooda ay dhacaan dagaalka oo markii dambe ay ku biireen ciidamo ka tirsan xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa maamulka jubbaland haddaba barnaamijkan dhegaystayaal idinkugu soo gudbin doonaa dadka tuulooyinka al-shabaab lagula dagaalamayo ku nool oo wariyaheena aadan maxamed salaado u tegay barnaamijka waxaa kaloo idinkugu soo gudbin doonaa dhanka abaaraha markii la yidhaahdo waxaa muddooyinkan la aruurinayay qof kasta waxay awoodo haddaba guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa guddiga abaaraha waxa uu gacanta u geliyey lacag dhan toban kun oo doolar uu sheegay inuu kaga qayb qaadanayo caawinta loo samaynayo dadka abaartu ay saamaynta ay ku yeelatay ururka haweenka ee gobolka shabeellaha hoosena waxaan idinkaga haynaa waraysi ku aadan sanadkan cusub ee labada kun iyo toddobiyo tobanka hadafkooda ku aadan waxu qabashada dhanka haweenka guddoomiyaha ururkaas ayaan waraysi idinkaga haynaa wararka ugu waaweyn caalamka ayaa sidoo kale aad maqli doontaan oo maraykanka hadda waxa uu soo saaray warbixin kaloo sheegaysa in ruushka uu faraba'an ku hayo internetka wadanka maraykanka iyadoo ruushkuna arrintaa uu beeninayo leyle cabdiraxmaan ayaa dhanka farsamada joogta tabintuna waa anigoo ah cabdirasaaq maxamed waa mar kale iyo faaqidaadda wararka
Oki kudate, omani mada no. dhaqso loogu kala gartaa sideeba dhaqso loogu kala gartaa
heestaas wadaniga ah oo ka hadlaysa ruuxa wadaniga ah haday fanaaniintu leeyihiin ma loo dhashaa wadani mise waa layska dhigi karaa sidee laysaga dhigi karaa de wadani qofka wadaniga ah waa qof damiirle oo aad iyo aad u wanaagsan marka wax layska dhigdhigi kara ma ahan wadaniyadda waa tahay barnaamijka faaqidaada wararka ayay heestaasi daafur ahayd barnaamijkan waxyaabaha qaybta ka waxaa ka mid ahayd in barnaamijkan uu aada uga hadlo gurmadka iyo ka hadalka dadka iyo dunyada abaartu ay ku hayso gobolada soomaaliya intooda badan oo marba gobollo aan soo qaadanaynay oo wariyaasheenu intay tagaan aan ka wareysanaynay xaaladda gobolkaas uu ku sugan yahay iyo dadka gobolkaasi ku nool abaarta heerka ay ka marayso wariyaasheena qaar waxa ay soo sheegayeen in wadooyinka lagu arkaya dee xoolo abaarta darteed u baqbaktiyey oo wadooyinka yaale kuwa kale dee dadku xoolo dhaqatada ay haystaan oo aada looga dareemaya abaarta saameynta ay ku yeelatay dad qaarkood ayaa iyana waxaa la sheegay inay abaarta dartooda ay u dhinteen caruur ay ka mid tahay inkastoo aysan badnayn laakiin waxaa laleeyahay xaaladdu waa mid aada u liidata maamulada ka jira dalka puntland baad ugu dambeysay oo ka hadlaysay oo sheegaysay in abaartu ay tahay mid aada iyo aada u daran haddaba de gurmud baa la waday oo guddi ayay dowladda dhexe ee soomaaliya ay magacaawday ka oo muddooyinkii dambe la kulmayey madaxda iyo dadka ganacsatada ah ee ilaahay wax siiyey inay lacaga ku deeqaan iyo waxay hayaan si dadka loo gaarsiiyo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh casmaan jawaari ayaa ka mid noqday mas-uuliyiinta isgartay islamarkaana ku tabarucay lacag uu ugu talagalay dadka abaartu ay ku saameynayso gobolada soomaaliya guddiga abaaraha uu gurmadka dadka dhibaataysan ayuu ku wareejiyey guddigu aad buu uga mahad celiyey intaasi kadib waraysi kooban ayaan la yeelanay guddoomiyaha baarlamaanka waxa guddoomiyihi hore ee baarlamaanka waxa uuna wareejiyey lacag dhan toban kun oo doolarka maraykanka ah wareejinta kadib ayaan waraysigan ka qaadnay صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وصلاة الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وإلى عبد الله الصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين مدنيال aad iyo aad baad umahadsantihiin waana idin salaamaya waxaan idinku salaamayaa oon idinkula ducaynayaa saanta aad soo qaadeen malaa'ig idinku salaamto khidmada aad ku jirtaan awgeed ilaahayna jaza idinka siiyo waa sida hadda sheekhayn uu noo sheegay arrin muhiim ah weeyaan arrintan in dhammaantayda aan u wada gurmanno Ee, dhowaan hadda waxaan la hadlay ee, dhowr iyo lixdan xildhibaan ayaan la hadlay oon kulmiyaan idhaahday arrimaha abaarta aan ku baraarujinaynay ayagana oo aan faray xataa fundraising masay u samayn karaan xataa haddii tuulada aad ka dhalatay aad u gurman karto u gurmo yacni isku dardarkeeda waxay noqonaysaa kolley in dalkii iyo shacbigii loo loo ee, loo sameeyo haddii waxaa jawaab aan ka helay keliya xildhibaanada jawaab ee, ii sheeg ee, jubbaland waa howlgalnay bay yidhaahdeen kuwa koonfur galbeed sidoo kale inay ku howlgalaan ay ku jiraan ayagana ay eh, ururintaas sameeyaan iyo inay qayladhaan u diraan eh, qurbo joogtada intaas waa ku yara baraarujinay waxaan ku rajo weynahay inay maaragtaa is- is- is-ilqaami doonaan haddii aa la yidhaahdo Ah, arrinta arrinta koowaad oo aan eh, rabay inaan idin sheego waxaa weeye arrinta guddigan ku saabsan sharciyeyntiisi waa ka wada hadalnay madaxtooyada in sida ugu dhaqsaxa badan maaragta dekeratida loo sameeyo Eh, hadhowdii eh, ansixinteedii waxaas annakaa la wareegana laakiin sida ugu dhaqsaxa badan in la sharciyeeyo xubnaha xubnaha guddigan oo si rasmi ah u istaaga in noqoto taasi waa mid Ah, arrinta xigta sida hadda uu eh, sheekh bashiir oo noo sheegay sheekh noo sheegay Ah, waa jirtaa in arrimahaas oo dad shubmaaya dad oo gaajo laga- looga baqaayo inay eh, noqdaan dunyadii oo marka sii dhammaanay oo aan ogoleen inaan annaka aan wax u dhiibin liraa qof noogu soo dhiib haddii kaa dad baana kor jooga oo noocaasan ku hadlaya waa jireen xagga biyo dhaanka ayaan ka hadlayna marka waa waa arrin wanaagsan waadna ku mahadsantihiin inaad nagu soo dartaan adeegaasna annaka intii tabarteenna ah waa ku darsanayna shaksiyan marka waxa aan ku darsanaya waxay noqon doonaa wax aniga maxamed sheekh cusmaan iyo reerkayga ah weeyaan ma aha wax barlamaani ah maaha tan barlamaanka gooniyaan u galayna xildhibaanada aan ololaha ku qaadayna iyo ayagana mushaar uma qaadan haddaa idinka jari lahaa waqtigan oo kale waxaa fiilan in aan toos uga jaro laakiin toddoba bilood mushaar ma ay qaadan marka waxa ay intay maqanaayeen ee waxba ma qaadan laakiin jannaaya ayaa la filayaa sidaa yan dhaweyta markii oo qaxootiga yemen uu dhacay oo markiiba saddex boqol oo kubay eh, iska jareen oo markii dooni aan ku ijaarinay tan berbere ka soo degaysay waanu sameynay xildhibaanadu waa u- waa- waa- waa- waa u dhuun daloolaan arrimaha noocan oo kale inay wax ka qabtaan laakiin ayagii hadda tabar haysan
waa tahay kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha baarlamaan gudoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh casmaan jawaari haddana ka mid ah een, xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya islamarkaana mar kale een, u taagan een, qabashada xilka madaxtinimo ee guddoonka ugu sarreeya baarlamaanka federaalk soomaaliya
soomaali waa mid waa uliyo mayrax
waata dhegeystayaal een, dhinaca iyo gobolada jubbooyinka haddii aan aadna meelaha qaarkood ee gobolkaasi een, abaar ayaa ka jirta inkastoo aysan badnayn taa oo sii jirta ayaa haddana qolyaha argagixisada ee al-shabaab waxa ay bilaabeen in xoola dhaqatada si awooda ay xoolaha ay uga qaataan taasi waxaa ka gelgishay een, xoola dhaqatada ku nool tuulooyin hoostaga een, magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose dagaal dhacay waxaa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dadka xoola dhaqatada ah iyo weliba maleeshiyadii ay la dirirayeen taasi waxa ay keentay in ciidamada een, qalabka sida ee soomaaliya ee ku sugan gobolada jubbooyinka iyo kuwa maamulka ee jubbaland in dagaalka ay ku biiraan oo ilaa iyo halka- halka- ilaa iyo hadda een, halkaa uu dagaal uu ka socdo waa tuulooyinka kismaayo hoostaga ee duleedka magaalada ah een, xerooyin ayay ciidamadu halkaa ay ka samaysteen oo dadka xoola dhaqatada ah xataa ay ugu yimaadaan een, wariyaheena aadan maxamed salaada ayaa tegay een, tuulooyinka een, xoola dhaqatada iyo maleeshiyadu ay ku dagaalameen tuulada cabdulla biroole ayaa ka mid ah meelaha wariyaheena uu tegey xoola dhaqato ayuu halkaasi kula kulmay sidoo kale taliyaha hogaaminaya ciidanka een, garabka siinaya xoola dhaqatada ayuu wariyaheenu la kulmay oo ilaahay waa kuuroon yahay xoolahii sikida xalaasha aniga aan baxsa lahay ida ii aa- xooga waraq waranaa liiga qaata gartay
sadaqa iyo maqadna male wax igu nagaadana male haye aniga waxaan rabay sadaqdii in aanay la bax masaakiinta aan siista wax aan haystana male he warag neefka hashii neeftii ugu fiican waa liiga qaadaa gartay
waa ka haya intaas meeqa neef baa hadda lagaa dhacay isbuuc ya meeqa hadda neef geel siddeetan siddeetan neef baa lagaa dhacay Ah.
oo ah oo geel leh haye aa hadda maxaa ku nooshahay hadda waxaan maxaan ku noolaan wax ku noolnahay hadda badar badara nool keenay jiiraalkii ugu xumaa ee sanadkan ee biyaha lagu cabayey dawli baa la fadhiistay caagii cunuga uu garabka ku watiyey loola aroorinayay baa dhulka lagu shubay dhibka waa soo jiitamayey sanadkan bilcaamahan hadda u ba- sodaan oo kaleeta ah ku degan meesha iyo dhul yaraa waxay degeen boog oo badeecaale isku sheegay oo dadkan kalena ay ku dhex nool yihiin laysku nool yahay xabad baa sanka laga soo geliyey maana dagaal xabad ha ku dhaca qof kuma dhiman dhibka waa soo cusbaa wuxuu soo jiitamayba si waxaad indhihiigu ku arkaysaan baan hadda joognaa dadkan badbaado kale uma maqna dawlad iyo qof aadami ah oo wax kari kara waxaan uga baahan nahay qaabtii isagu uu ka qaadan karo leebelkii ay la eg tahay inuu tago ha noqoto difaac ha noqoto ilaahay waa ku rahaya gaadiid dadkan waa maato inta dhertaan aad arkaysaan hadda idiin muuqato idiin naayb tahaysaan ma ma- ma mari kartaan waxaad mari kartaan maaha waxaad taali kartaanna maaha intaas waxaa laga yaabaa t- toban iyo siddeed horeyn ka hor qof qof u baahnaa inuusan jirin qof qof bilaaadmi u baahan inuusan jirin ee nin walba wixii isagu uu ku talagalay hadda meel loo dhaqaaqa male biyo male hoy male ilaahay waa ku rahaya calmihii caanay ay cabbi jireen caanay yaqaaneen caana male bismillahi raxmaan raxiim howlgalka aan al-shabaab kula dagaalamin horta waa mid cad oon la garanaynin oo daruuraha ka cad Een, waxaan beegsan doonaa meelaha ay kula ay ku jiraan iyo meelaha ay ku dhuumanayaan oon si toosa u garanayno Een, wax naga qarsoon ma aha meelaha ay joogaan meelaha ay gurguurahayaan dadka waxay ku hayaan wereeriso
aadan maxamed salaad raadiyaha iyo telefishinka qaranka tuulada cabdalla biroole duleedka magaalada kismaayo
waayahay aad iyo aad buu umahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa een, waryaheena aadan maxamed salaad oo sidaad maqlayseen tuulada cabdulla biroole oo duleedka magaalada kismaayo ah een, halkaa ka soo hadlayey wuxuuna een, waraysiyo inooga soo qaaday dadka xoolo dhaqatada ah oo muddooyinkii dambe aad ula dagaalamayay qolyaha argagixisada ah ee xoolahooda boobayay mid ka mid a dadkuu soo waraystay waryaheena sidaad maqlaysaan een, dee qolyaha argagixisada ah een, waxa ay ka dhaceen een, ilaa iyo siddeetan neef oo haddana geel ah oo ilaa iyo hadda dee meelay la aadeen een, aan la garanaynin wuxuuna leeyahay een, hadda waana loo soo gurmaday oo maamulka jubbaland ayaa een, raashin inoo keenay laakiin markii hore waxaan ahayn xoolo dhaqato ilaahay mooye cid kale aan u baahnayno een, isku filan hase yeeshee sidaad een, dareemaysaan een, waxaa laga dhigay een, nin aan wax xoolo ah aanan haysanin oo xoolihi- xoolihiisii la qaatay welina ku jira een, qaabkii dee inta yaree u hartay oo uga dhacsan lahaa qolyahan argagixisada ah. barnaamijka faaqidaada ayaan weli ku guda jirnaa
Iran ki dulkai, Iran dulkai, Iran. dhoomi ku sii daraa aadilhayrin dhowre
waayahay nabadiidka ciribtira waayahay ciidanku dee markasta waxay u taagan yihiin ilaalinta dadkooda iyo dalkooda iyo difaacidda intaba waayahay heestaas wadaniga ah ee qaabka ciidanku markasta ay ugu dhiiranayaan difaacidda dadkooda iyo dalkaba waxaan kusoo xiri doonaa barnaamijka faaqidaada wararka hase yeeshee dee macluumaadka kale iyo wararkeenu horaan sii gelaynaye ururka haweenka gobolka shabeellaha hoose ayaan isna waxaan weydiinay xaaladda haweenka ku nool gobolkaasi ay ku sugan yihiin maadaama dee shabeellaha hoose ay ka mid tahay meelaha aadka ay ugu dhibka badan yihiin qolyahan argagixisada ah oo haween badan ay ku dhinteen welina duruufo kale oo dhanka haweenka ay jiraan haddaba de waxaa inoo suura gashay inaan waraysi la yeelano guddoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha hoose maryan mukhtaar axmed waxaan weydiina bal sanadkan labada kun iyo toddobiyo tobanka waxyaabaha u qorshaysan iyo la socodka xaaladaha haweenka ku nool gobolka shabeellaha hoose ugu horreynsi waxaan weydiinay ururkan waxyaabuhu u aasaasan yahay
walahi kolley ururkan ku shaqeeya hadee urur oo haween hadii la yidhaahdo kulley haween unbu u shaqeyn lahaa iyo bulshada iyo iyo maxaa la yidhahdaa aruurta kulley hadda annaga wax badan waan ka ka shaqeynay waan qabanay haddana waan sii wadnaa insha allah maadaama waqti hadda bulshada noo jiro insha allah ururkeenana wuxuu ka dhisan yahay degmooyin badan haddii marka oo kale way dhisan yahay xamar oo joogaa baraawo way dhex joogtaa qoryooley sidoo kale walaweyn sidoo kale afgooy sidoo kale wadna way dhisan yihiin maalin walbana hadee waa wada shaqeynayo raboodan kala qaadanaa maasha allah si wanaagsan
marka n hadda sanadaa dhammaaday oo labada kun lix iyo tobanka sanadkii lasoo dhaafay idinka muxuu idin ahaa ka urur ahaan maxaa idin qabsoomay
wallaahi kolley maadaama gobolkeen uu yahay gobolka ugu dhibka badan hadda soomaaliya aan la dhihi karin gobolka ugu wanaagsan marka kolley hadde wax badan waa dadaal annaga waxaan qaban karno kolley maadaama haweenahay oo dadkana aan hade si fiican waktigan iyo isku xun yahay amnigana uu sii kale isku xun yahay isagana kolley waa shaqeyna wax badan maasha allah waxaan ka shaqeynayna saa annaga isku fahmi lahayn oo aan wada shaqeyn lahayn wax badan waa ka wada shaqeyna hadda waxaana dad isfahansan maamulka gobolka iyo innaga iyo degmooyinkeena waa isfahansanahay maasha allah si fiicanaan wada shaqeynaa
waa gartay n hadda sanad cusubaa bilowday labada kun toddobiyo tobanka maxaa idin qorshaysan
wallaahi waxaa noo qorshaysan hadda inaan sameyno isdhexgal bulsho maadaama haween nahay hooyadeena laga rabo inay wax walba ka shaqeyso oo ay ka shaqeyso in dadkii nabad la heli lahaa in la heli lahaa maxaa laga bixi lahaa abaartii in wacyigelin la heli lahaa wax badan aan hadda ka wada shaqeynayna qorshe badan noo diyaarsan inaan ku dhaqaaqno saas ku cusub insha allah ururkiina gobol degmooyin badan ka kooban ayaad ka shaqaysaan oo tuulooyin iyo degmooyin dhowr ah waana gobolka ugu degmooyinka badan haddaan qaldanayn gobolka shabeellaha hoose gobolada dalka waa gobolka ugu degmooyinka badan marka haweenka ku nool duruufo kala duwan ayay ku nool yihiin ururkaaga ma ka horeysaan haweenka ku nool gobolka oo dhan
wallahi inta hadda gacanta ku jirto oo gacanta dawladda ku jirto oo aan ka wada shaqeyno waan isaysano in badan dhibaatada waa la soconaa wixii aan ka qaban karna waa u qabanaa intaana wax laga qabanin hadda oo iyadana waan u rajaynaynaa insha allah wax badan waxaan leenaha usoo soconaa wax wax walbana insha allah inaan u qaban waan jecelaha dadkeena waaye marka insha allah haddana inta aan noo harsano waan waan sii wadeynaa habeenii maalin kama daareyna howshana insha allah
arrimaha ama howsha aad ka haysaan gobolkaas oo haweenka soomaaliyeed ee aada mas-uulka ka tahay ururkiinan oo mas-uulka ka yahay ad u qabanaysaan ma maamulka gobolka garab idinku siiya ma dowlad goboleedka koonfur galbeed oo gobolkiina uu ka tirsan yahay ayaa garab idinku siiya ma hay-adaa idin taageero yaa garab ka heshaan oo idin taageera
wallahi wada shaqeynin maxaa la yidhahdaa meesha wax ma hagaagayo laakiin anaga hadda waxaana dad isku duwan maamulka gobolka garab weyn oo la siiyaa maasha allah wax walba ay meesha ka dhaceen
waayahay taasina waxay ahayd guddoomiyaha haweenka gobolka shabeellaha hoose maryan mukhtaar axmed oo waraysi aan kala yeelnay xaalada haweenka ku nool gobolka shabeellaha hoose ay ku nool yihiin iyo sanadkan cusub ee labada kun iyo toddobiyo tobanka waxyaabaha ay u qaban doonto haweenka gobolkaasi ku nool ama ururkeeda uu qaban doono maadaama dee degmooyin badan gobolkaasi uu degmooyin badan uu gobolkaasi uu leeyahay gobolkana waxa uu ka mid yahay goboladu ay argagixisadu ay dhibaatada ay ku hayso barnaamijka faaqidaada qeybihiisii dambe ayaan isla soo gaarnay dowladda maraykanka ayaa aqoonsatay dadka ruushka ahaa ee lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen xatooyada dhanka internetka ahayd ee ka dhacday wadanka maraykanka xilligii ay socotay doorashadii uu ku guuleystay madaxweynaha cusub ee wadanka maraykanka donald trump dadka qaar ee hadda lasoo eedeynayo waxaa ka midaba madaxweynaha wadanka ruushka valadimir putin madaxweynaha ruushka iyo dowladdiisaba arinta lagu soo eedeeyey waa ay beeniyeen barnaamijkii faaqidaada wararkana saaka intaas ayuu iiga idlaan doonaa leila cabdiraxmaan ayaa dhanka farsamada joogta dhanka tabintana anigu cabdirasaaq maxamed faarax shina ayaa idinla socodsiinayay heestii dhanka ciidamada ka hadlaysa ayaan barnaamijka kusoo xiri doonaa maadaama ciidamadu ay yihiin lafdhabarka bulshada
Sami Kuti